إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحاabه وmaن تبعهم بإحsان إلى yوم الdين أmا bعd waxaan ku soo jirnay kitaabkii بلوq الmaraam min أdilaة الأحكاam kitaabu صلاة ayaan ku dhex jirnay baabu صaلاaةi تadawع ayaan ku dhex jirnay waxna ugu dembeeyoon soo aqrinay xadiidkii abi hurayra ee ka hadlayey qofka labada ragcood sunnada ahe salaada subax ka horeyda markuu tukado dhinaca midigta inuu seexdo waxaa noogu xidhaa xadiidka cabdilaahi bni cumar wa can ibni cumara radia allahu canhuma qaal qaala rasuululahi rasuulka ilaahi wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam salaatu leyli habeenka salaada la tukadaa mathnaa mathnaa waa labolabo fa idaa khashiya markuu ka cabsado axadukum qof inin ka mid ah asubxa subxigii markuu ka cabsado in salaadu ku dhalato sallaa wuxuu tukanaa ragcatan ragco ragcadaasoo waaxidatan keligeeda ragcadaasoo tuutiru witir uga dhigayda lahu qofka maa qad sallaa wixii uu horay u tukaday muttafaqun calayh bukhaari iyo muslim ayaa isku waafaqeen xadiidkan xadiidku sababulwuruud ayuu lahaa sida ku sugan bukhaari iyo muslim cabdullaahi bni cumar wuxuu yidhi ninaa rasuulka weydiiyey sala allahu calayhi wasalam sababku wuxuu ahaa rasuulkaa nin weydiiyey can salaati leyl wuxuu yidhi iga waran salaatuleylka markaasaa nabigu yidhi salaatu leyli mathnaa mathnaa salaatu leyl waxa weya laba laba ragco ku wad adigu markaad bilaabayda laba laba ragco ku wad saaad u wado u wado u wado markaad ka cabsato in subxigu kugu dhasho hal ragca witir uga dhig hal ragca witir uga dhig cabdullaahi bn cumar waa la weydiiyey sida saxiixulmuslimka ku sugan waxa weeye maa macnaa mathna mathna maa mathnaa mathnaa a layidhi xaa loola jeedaa laba labo markaasuu sii caddeeyo wuxuu yidhi an tusallima fii kulli ragcatayn waxaa loola jeedaa laba ragcoo kasta assalaamu calaykum inaad tirahdo oodan afar afar iskugu xidhin halkaas marka waxaa noo caddaatay salaatuleylka qaabka loo tukado iyo rakacaadka la tukana intayna egyihiin qaabka loo tukadaa waxay tahay laba ragcaad tukan waa ka baxin laba kalaad xidhan waa ka bixin laba kalaad xidhan waa ka bixin markaad salaada subax ka cabsatana hal ragcaad ku daree cadadku intuu leegyahay waa intii waagu un kaa beriyo cadad kale ma jiro nabigu sala allahu alay slam wuxuu ku yidhi salaatu leyli mathnaa mathnaa salaada habeenkii waa laba labo waana meeshay ka qaateen a'imada salafka iyo khalafkaba waxa weeyaan salaatu leyl inaysan lahayn cadad kooban meeshay ka qaateen waa halkaas oo qaar yidhahdeen waa conton qaar yidhahdeen waa soddon iyo sideed waxaan rabaa sagaal soddon iyo sagaal qaar yidhahdeen waa saddex iyo labaatan qaarba wax yidhahdeen salaatu leyl cadad kooban ma leha isku ogolaadeen laakiin see ugu fiican taa ugu fiican sidaasay ka khilaaf ka jiraan laakiin cadad kooban ma lehe labalabaad u wadin saasaad ugu wadi saasaad ugu wadin markaad subxiga ka cabsato ayaad hal ragco oo witira aad tukane oo tiro witira kaaga dhigta wixii horay aada usoo tukatay waxaa kaloo xadiidku markaa daliil u yahay oo caddaynaa witirku wuxuu ku dhammaadaa subxiga dhalashadiisa haddii subxigii dhasho witir waa kaa dhammaada sababtaa fiiri xadiidka nabigu wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalam fa idaa khashiya axadukum qof inin ka mida marka uu ka boqo asubxa subxiga sallaa ragcatan waaxida markuu ka boqo ma aha markuu dhasho markuu cabsado sir amaa subxiga kugu dhashaa hal ragcoo tukana taas macnaheedu waa in subxigii lagala cararayo oo witirku uu waqtigiisu dhammaan haddii subxigu dhasho saasay xadiidku macnaha labaad oo u tusaana ay tahay wey walilkhamsati shanti waxaa u sugnaaday marka halkaasay ahlucilmigu ka qaateen waxa weya salaatuleylka sida loo tukado oo ugu fiican inay tahay laba laba ragco laba laba ragco laba laba ragco sidaas in lagu wado sidaas in lagu wado laakiin haddana macnaheeda ma ahan laba ragco kaliya waa waajibo haddaad ka badan isku darto kaa ansixi mayna maaha macnaheedu oo waxaa nabiga ka sugan sala allahu calay wasalam saddex inuu isku daray waxaa nabiga ka sugan shan waxaa nabiga ka sugan toddobo waxaa nabiga ka sugan sagaal oo hal salaama leh intaas waa ka sugan yihi idan marka waxay yidhahdeen nabiga markuu leeyahay salaatu leyli mathnaa mathnaa waxa uu ula jeedaa waa sida afdalka libayaani lafdal saas waa qowl qaarna waxay dhahdeen may afdalkali maahane waa akhafka sida u fudud maxaa yale qofka laba ragca hadduu tukana laba markuu tukada wax yaruu nasana laba kaluu tukana mideeda kale salaada isagoo ku jiraa danu ku imaan karta ama xamaamka u baahan kara ama dan kale kusoo dhici karta laba markuu ka baxo dantiisa soo qabsaa haddana waa sii wadana laakiin haddaad tidhaahdo tobanaan isku xidhaa maalan ama sagaal waxa weeyaan waa culus tahay dan ma qabsan karti ilaa aad sagaalkaas dhammaydo marka waa sida ugu fudud waana sida afdalka ah marka waa sida afdalka ma ahan waajib oo laba laba ragca aan laga bada karin maaha sida jamaahiiru ahlicilmi mareenna waa saas inaysan waajib ahayn ee sida waxa weeyaan afdalka ay tahay labalabadu ee ka badan laysku xiri karo amaa imaamu maalik iyo rag la mid ah waxay isagu iyagu mareen imaam maalik ayma ka mid yahay labalaba inaan laga badi karin oo salaatuleyl laba ka badan aan laysku dari karin laakiin sida jumhuurta sawaaba maxay dhaha nabigii ka suganta inuu ka badan isku daray marka waxa weeyaan salaatu leyli mathna mathnana waa sida afdalka waxa weeyaan ka badan ficilkaanu isku darayna waa libayaan iljawaas waay inay banaantuu tusayay markuu isku daraya nabigu sala allahu alayh wasalam inay banaan tahay ayuu tusayay inay banaan tahay ayuu tusayay walilkhamsati shanti waxaa u sugnaaday wa saxaxahu ibnu xibaan ibnu xibaanna uu saxiix yeelay salaatu leyli wanahaari salaada habeenkii la tukanaa sunada iyo midda maalinka la tukanaa sunada mna mna labaduba waa laba labo wa qaala nasaa-iyu nasaa-i wuxuu yidhi wahaada lafdigan oo wa nahaari ah khadaun waa gaf khada weeye marka xadiidkan oo riwaayadan oo ku darayda wa nahaarida aad ayay ahlucilmigu iskugu khilaafeen culimo fara badan waa daciifiyeen oo u nasaa-i ka mid yahay waa ay daciifiyeen oo uu ka mid yahay alimaam axmed ibnu xambal oo uu ka mid yahay shucba oo uu ka mid yahay daarulqudni cilalka oo uu ka mid yahay xaakim oo uu ka mid yahay yaxya ibnu maciin oo uu ka mid yahay daxaawi sharxu macaani alaahaar oo uu ka mid yahay shaikhulislaam ibnu taymiya waa daciif ay yihahdeen war nahaarida in lagu daro inay daciif tahayna saddex calaamaaba ku tusayda saddex calaamo ayaa ku tusayda xadiidka waa min musnadi cabdillaahi ibni cumar cabdullahi ibni cumaraa wariyey xadiidka shan iyo toban ayaa ka wariyeen qof oo aqlabkoodu ay yihiin jibaal fi lxifd rag xifdiga buur ku ah dhammaantood salaatu leyli saasay u wariyeen marka laga reebo waxa weeyaan cali ibnu cabdillaahi albaariqi cali ibn cabdillaahi albaariqi marka laga reebo inta kale salaatu leyli mathna ayay u wariyeen isagu wa nahaariyu ku daro ninka la ihahdo cali ibn cabdillaahi albaariqina waxa weya waa saduuq sida rijaasha kale ee ka wariyay cabdullaahi ibni cumar sida saalim sida naafic sida cabdullahi ibnu dinaar nin la miisaan egma waxayna tahay qaacidada usuuriga waxa weya musطalax xadiidka sida uu yihi shaykhu اlmufasiriin alxaafid abu jacfar moxamed ibnu jariir aلabari wuxuu yihi alxufaad aلhiqaat dadka xufaada ah oo hiqaada ah idaa tataabacuu calaa naqli shayin shay hadday isku raacraacaan oo hal sifa ku wada wariyaan fakhaalafahum waaxidu oo mid uu khilaafo laysa lahu xifduhum oon xifdigoodoo kale aan lahayn kaanat riwaayat ljamaacati ahbaati xaqa riwaayadda jamaacada ee ahbaada ay wariyeenaa ku xaqnimo badan bisixati maa naqalu min alfardi ay ka xaqnimo badan yihiin alladii laysa lahu xifduhu qaacidada musalaxa waa sidaas sida uu yidhi imaam ibnu jariir dabari tafsiirkiisa waxa weeyaan mar haddii jamaaco hiqaad ah xufaad ah ay xadiiska sifo ku wariyaan oo mid aan isaga ku xifdi dhammayno uu khilaafo sida sawaabka waa sidaas jamaacada u wariyeen marka sida ay u wariyeen saalim iyo naafic cabdullahi ibn dinaar sidaas weeye sida sawaabkaa sida uu wariyey cali bni cabdillaahi albaariqina waa shaad sidaas darteeda waa daciif labo waxay kaleeto calaamadahoo tusayda in uu yahay warnahaarida lagu daraa daciif inay tahay cabdullaahi bni cumar laftirkiisa oo xadiidka raawiga wariyey ah afaru maalintii sunnada isku dari jiray marmar sunada afarta ragca maala duurka o kale afar soo kama horaydo salaada sunaha duurka uu leeyahay maalinta oo afar afar ragcaa jirto asagu wuxuu arki jiray afartaba in laysku dari karo afartaba in laysku dari karo waxaana la ogsoon yahay cabdullaahi bni cumar sida ugu ad adag yahay sunada uu nabiga ka maqlo sala allahu calayh wasalam haddii marka asaga uu nabiga ka maqli lahaa salaatu leyli wanahaari mathna mathna isagoo afar kama dhigeen ee maalinkiina labalabuu ka dhigi lah marka ficilkiisa sanad saxiixay uga suganta ibnu abi shayba wariyey sanad saxiixay uga suganta cabdullaahi bni cumar inuu maalinkii afar afar isku dari jiray sunooyinka afarta inuu afarta alsalaama uga bixi jiray taasuna marka waa calaamad labaad oo tusayda inaan cabdullaahi laga warin in salaada maalintii ay labalaba tahay inay labalaba tahay saddex waxaa kaleeto calaamad ah ama qariino kale oo kutusayda wa nahaaridu inaysan ku jirin siyaaqa xadiidku ku socdo maxaa yeelay fiiri markii horeeto ninkii weydiiyey muxuu weydiiyey wuxuu weydiiyey can salaati leyl ko iyadoo waa dhici kartaa ninku saa'ilku uu nabiga inta wax weydiiyo nabigu dheeraad ku dara way dhacdaa sidii xadiiska ugu horreeyey buluqulmaraamka baan kusoo qaadanay laakiin aakhirka xadiidka maxaa la socda fa idaa khashiya axadukum subxa sallaa ragcatan waaxida marka wixii laga soo hadlayay salaatuleyl in ahday tusay salaatuleyl inay ahday tusay saddexdaas calaamaad tusayda wan nahaarida inay daciif tahay waxaana waxa weeyaan khada'aas uu ka yimid cali bni cabdillaahi albaariqi marka sida sawaabka waa sidaas hore xadiidkaanuna waa daciif culamo badanoo saxiixdan haddi waa jiraan culamada oo isku khilaafeen xadiidka aimada daciifii waan sheegnay nasaa-i sida xaafidka hadda ka soo raray imaamu axmed ayaan sheegnay daaru qubni yaan sheegnay cilalka xaakim aan sheegnay yaxya ibnu maciin daxaawi sheekhulislaam ibnu taymiya iyo qayrkood waa ragga saxiixiyeyna imaamu bukhaariya ka mida xadiidka oo aimo badanaa saxiixday aimada saxiixday bukhaariya ka mida sida bayhaqi ka soo raray ibnu khusayma ka mida ibnu xibbaana ka mida sida xaafidku soo raray nawowiya ka mida raximah llahu tacaala sida oo waxa weeyaan majmuuca ku sugan waxaa ka mid ah alcalaama sheekh naasirudiin albani waxaa ka mid ah asheekh cabdilcasiis ibnu baas intaasuna waa saxiixiya waxay leein wa nahaaridana waa jirta ayleeyi marka wa nahaarida haddii la sugo waxay noqonaydaa salaada maalintii sunada iyadana laba laba in laga dhigo duurka afar ragca ka horeyda soo maahan laba laba in loo tukado oo aan la isku darin taasaas ay noqonayda oon afarta la isku dari karin marka kolleyba a'imada daciifiyey marka la fiiriyo waa a'imadii cilmulcilalka aad ugu aqoonta badnaa sida daaruqudni iyo keyrkood oo kaleeto xadiidka mideeda kaleeto marka la fiiriyo saddexdaas amaaro oon sheegnayna xadiiska dacfigiisay sii xoojineen mideeda kale sunooyinkii nabiga marka la fiiriyo hadigiisiina laba laba ragcay u badnaayeen sida lagu yiqiin salaadaha sunnada sidaas darteeda habeenkii salaada la tukana waa labalaba waana banaan tahay sida nabigo kale in marmar laga siyaadiya tanaana afdal saas weeye maalinkiina sida afdalkaa jumhuurtu ay mareen waa in ayadana labalaba laga dhigo laakiin haddaad afarta duurka ka horeyda isku xirto sidii cabdullaahi bni cumar ka sugan in la isku xiri karo afar maalintii ayadana waxa lama dhihi karo waa burtay waa eber oo cabdullahi bni cumar waxaa ka sugan in afar laysku dari karo sidaas ayaa ka sugan oo sanad saxiixa uga sugnaatay marka laakiin jumhuurta ahlcilmi waxay mareen maalinkiina in labalaba laga dhigo habeenkiina labalaba laga dhigi laakiin labalaba laga dhiga macnaheedu waad fahamto waajib ma aha in labalabaad ka dhigta ee waad ka badi kartaa marmaraad isku xiri kartaa saddex shan toddoba sagaal intaasba nabiga way ka sugan tahay sala allahu alay wasalam wa can abi hurayrata radia allahu canhu qaal qaala rasuulu llaahi sala allahu calayh wasalam afdalu salaati salaada ugu fadli badan bacda alfariidati waajibka ka gadaal salaatu leyl waa salaada habeenka iyo akhrajahu muslim ayaa wariyey afdalu salaati salaad midda ugu fadli badan bacda alfariida waajibka ka gadaal salaatu leyl waa salaada habeenka iyo akhrajahu muslim ayaa wariyey xadiidkaadna wuxuu tusayaa waxa weeyaan salaadaha sunada salaada ugu fadliga badan salaadaha waajibka iyo sunada markay tahay waajibka fadli badan waxa weeyaan wax adoon ilaah ugu dhawaado waxa ugu fadli badan waa waajibaad laakiin waajibaadka ka gadaal waxa ugu fadli badan salaada salaatuleilka maxaa ilaha salaatuleilku salaad caadiya ma ahan waa waqti waxa weeyaan dadku ay hurdayaan agarka oo qof ilaahay xusayaaba uu yaryahay qofka markaa saacadaas asagoo cabsi ilaahay la soo kacay ee ilahay lagama hadlaayo mid muqayilah oo ta darooga la siixa waayo iska tukanayo kaas wax qiimaa ma leh ee waxaa laga hadlayaa qof cabsi ilaahay la soo kacay shiiqeena iyay weydiiyeen moogtaha qaadku shiiqu wa xalaala la yidhiyo awliyada awliyada waxa weeyaan a ilaahay ku xustaa la dhahay ay yidhahda marka wuxuu ku yidhi fiiriya dadka soo jeedaya qur-aanku qaabku u sheegay tatajaafa junuubuhum can ilmadaajici yadcuuna rabbahum khawfan wa damacan fiiri dadka laga hadlaya ee salaatuleylka tukadee qiimaha badan oo ilahay agtiisa qiimaha ku leh waa dad la soo kacay cabsi ay cadaabka alle ka cabsanayaan iyo damac ay damcayaan jannada ilaahay ma ahan qof darooga la soo kacay indhuhu buurka yihiin oon seexaba karin ma laga hadlayo kaas haas qof walba moryan kasta iskaga soo jeedi kara ee waxaa laga hadlaya hurdadiyo macaan qof ka doorbiday ilaahay weynaa munaajaadkiisa kaas wey waxa qiimahaba mideeda kale wax daroogaysan muxuu ilaahay u sheegaa subxaan allah inuu xataa ishabaaraa dhacdo war iskama hayo wax afkiisu ku hadlaya xataa ma oga inuu ishabaaraya dhacdo isagoo mooda inuu ducaysana marka waxaas lagama hadlayo ee waxaa laga hadlayaa qof hurdada kala soo kacay cabsi ilaahay oo hurdadu dhinaca diiday hurdo cabsi ilaahay jacayl ilaahay waxa weeyaan rajayn iyo damac uu jannada ilahay rudinay salaatuleylku marka waa sifada saalixiinta dadka saalixiinta sifaadda iska leeyihiin weeye qofka waa inuu muuminka isku dayo inuu nasiib ku yeesho oo uusan salaatuleylka ka go-in nasiib inku yee nasiibkaas ka yaraado saddex ragca iska tuko shan ragca tuko toddoba tuko sagaal tuko koob iyo toban tuko saddex iyo toban tuko wax un tuko laakiin inaad habeenkii oo dhan aad ka jiifto waxa weeyaan nasiib weyn aa ku seegay meeshaas nasiib weyn waxa weyan cabdullahi ibnu salaam wuxuu yidhi nabiga sala allahu calay wasalam madiine markuu soo galan u tegey kelmadii ugu horreydan ka maqlay waxay ahayd yaa ayuha annaas afshu salaam dadow salaamta faafiya qof alla qofkaa taqan iyo kaadaan aqoon kay kaa soo horbaxa ee muslimba ah waxaad tidhaha assalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu salaam wa adcimu acaam sadaqana bixiya cuntada quudiya dadka wax bixiya wax sadaqaysta wa salluu wa salluu wannaasu niyaam tukada iyagoo dadku hurdaayaan ayagoo dadku hurdaayaan tukada tadkhulu ljannata bisalaam jannadaad gelaydaan iyadoo naaru hore idin taaban qof kastoo mumina jannada waa gela laakiin shayga qaaliga waa maxay ayadoon hore laguu soo cadaabin inaad janno tagto jannadaad gelaydaan idinkoo nabad qaba oo naar hore idin taaban marka shay qaaliya wey waa sifaada cibaaduraxmaan ilaahay markuu tilmaamayey waladiina yabiituuna lirabbihim sujadan wa qiyaama waa dadkaas dadka habeenkii barya ayagoo waxa weeyaan marna sujuudsan marna ilaahay u taagan marka waa sifo qaali ah qof kasta waa inuu isku dayo nasiib inuu ku yeesho salaatuleilku wax caadiya maa maxaaba hadda waxaaba kuugu filan waa saacadda rabulcaalamiin sida uu nabi moxamed yidhi sala allahu calayh wasalam uu u soo degaya samaa dunya xadiidka bukhaariya muslim ee uu leeyahay man yas'alunii fa ucdiya war yaa wax weydiisaayan waxsiiya bal bilaahi caleyh inta baahi aad qabto iyo rabulcaalamiin oo kale yaa wax weydiisaayan wax siiya arrintaas bal qalbigaaga kusoo xaadiri markaad soo kacdo ood ilaahay baryaydo waa inaad yaqiinsan tahay alla inuu leeyahay yaa wax weydiisaayan wax waxaa tidha allow anaa ku weydiisaya waxibal isiile ta soo kacdi man yas'alunii fa ucdiya man yastakfirunii fa akfira lah yaa dembi dhaaf iga rabanuu dembi dhaafa uu alla leeyahy adnagoo iska hurda fiiri markaasuu nabigu yidhi sala allahu calayh wasalam sidaasuu rabbilcaalamiin marka waa arrin qaalia waa arrin qaali ah waktigaasoo kaleeto qofku inuu waxa weya wax nasiiba ku yeesho weeye ee waktigaasoo kale uusan hurdin waan abi ayub alansaari radi allahu canhu qaal waan abi ayub alansaari radi allahu canhu qaala kuma jirto ana rasuul allahi rasuulka ilaahi sala allahu calayhi wasalama qaala wuxuu yidhi alwitru witirku xaqun waa shay sugan shay diinahoo sugan weeye calaa kulli muslimin qof kasta oo muslima dushiisu ku sugan yahy oo laga raba man axaba qofkii jeclaaba an yuutira inuu ku witreeyo bikhamsin shan falyafcal ha sameeyo qofkii rabaa shan witirka ka dhig shantooda hal salaamad u samaynay shan rag oo isku xihan marka ugu dambeeya inaad ataxiyaadi bis assalaamu calaykum waraxmat ullah asalamu calaykum waraxmat ullah hal ataxiyaadaad shantan u yeeri qofkii rabaa saasa sameeyo man axaba qofkii jeclaaba an yutira inuu ku witreeyo bialaain saddex falyafcal ha sameeyo qofkii raba inuu saddex ku witreeyana ha sameeyo oo saddexu witirka ka dhiga saddexda hal salaamu iskugu bixina saddexdaba hal salaamu iskugu bixina qaab kalena waa jira asna banaan inuu laba inta ka dhigo mid kaliya gooni tukada labada waa suganta oo nabiga sala allahu calayh wasalam saddexdaas markaad ku witraynaydo laba qaabba waa ka sugan yihiin nabi maxamed sala allahu calayh wasalam inaad waxa weeye aad saddexda ragcaba isku qabato kaana rasuulu lahi sala allahu calay wasalam yutiru bialaain laa yusallimu ilaa fii aakhirihina caaishaa tiri nabigaa saddex ku witray jiray midda ugu dambayda meel ahayna ma ku salaamo naqsay jirin nasaa-i ayaa wariyey maalig aa wariyey waana saxiix sida nawowi majmuuca uu ku saxiix yeelay marka saddexda waa isku qaban kartaa waana kala goy kartaa waana kala goy kartaa sida daxaawi sharxi macaani aathaar uu ku wariyey xaafid ibnu xajarna fatxulbaariga uu ku qawiyeeyey nabiga sala allahu calayhi wasalam inuu shafciga iyo witirka uu salaam ku kala saari jiray marka labada dariiqba kuu banaan saddexda labada dariiqba kuu banaan waman axaba qofkii jeclaaba an yutira inuu witreeyo biwaaxidatin hal midna falifca ha sameeyo qofkii rabaan hal ragcu witirka ka dhigi kara oon sharci ka horreey cishaha markaad ka baxdo oo labadaada ragco wit oo oo waxa weyan oo raatibada aad tukato aada inta istaagtaad hal ragco witr iska tukay ragco keligeed ma kuu banaanta ha qadin horta qatooya wax walba ugu dar qayrkaasa ka qadi ceshaaga iska tukatay labadaada raatibadaa raacsiisatay ragco keligeed had iska tukan karta oo inta ugu yar witr intaasa ugu yar marka intuba kuu banaan rawaahu alarbacatu afartii ayaa wariyeen ila tirmidiya tirmidi maahane wasaxaxahu waxaa saxiix helay ibnu xibaan warajaxa nasaa-iyu nasaa-i wuxuu raajax ka dhigay waqfahu xadiisku inuu mawquuf yahay xadiidkan ahlucilmigu aaday isugu khilaafeen ma mawquufa mase waa marfuuc waa isku khilaafeen ma mawquufa mase waa marfuuc mawquuf miya macnaha waxaa loola jeedaa waa qowl abu ayuub miya abu ayuub alansaari qowl uu leeyahay miya hadalkaan mase waa marfuuc oo waa qowl nabigu leeyahy sala allahu calayh wasalam marfuuc iyo mawquuf waa saas marka xaafid ibn xajar wuxuu yidhi talkhiisu lxabiirka wuxuu abu xaatim xaafid duhli daarulqudni bayhaqi iyo qeyrkoodba waxay saxiix yeeleen inuu mawquuf yahay oo qowl abu ayuub alansaari uu yahay xaafidkuna wuxuu yihi sidaas wey sida sawaabka waa mawquuf aimo kaleo rafciyana waa jiraan aimo kale oo rafciyo saxiix yeelay sida sheekh naasir din albanina waa jiraan oo yidhi waxa weeyaan marfuuc u saxiix ku yahay laakiin aimada mawquufka yidhi laftirkooda gobol ka mida waxay yidhahdeen lahu xukmu rafci xadiis marfuuc ah oo nabiga loo kor yeelay ayuu ku xugun yahay maxaa yeelay maqaadiirta caqli laguma ogaa karo maqaadiiruna ka hadla waxa weeyaan shan waa qadar shan witirka ka dhig saddex witirka ka dhig haddaa rabta mid ka dhig qadaru ka hadla taqdiiraadka nuucaasan caqli laguma ogaa karo waxay tusaydaa marka inuu nabiga ka soo maqlay abu ayuub marka xukunka mar walba waa laga qaadanaa marka xadiidka waxaa laga faa'iidaysanaa witirka in waxa weeye laga dhigi karo shan in laga dhigi karo saddex in laga dhigi karo hal xadiidkan waxaa kaleeto oo ku dhegay culimmada gobol ka mida oo yidhahdaan witirku waaba waajibba witirku waaba waajib qof kastoo mukalafa waajib ku yahay inuu salaatuleilka tukadaa witr witr waa inaad tukataa haba yaraado ragcaba alla ka dhiga waana qowlka abu xaniifa alimaamu abu xaniifa madaahibta afarta ka mid ahba ku tegay inuu waajib yahay oo uu dambaaba qofkii ka tegay waajib inuu yahay waxa meesha uu ka qaatana waxay tahay alwitru xaqun xaqku weeyo waajibu ku yahay uu ku fasiray calaa kulli muslimin halkaasuu ka qaatay laakiin sida jamaahiiru ahlicilmi ay mareen waxa weyan waa inuusan waajib ahayn sida jamaahiiru ahlicilmi ay mareen waa inuusan waajib ahayn ee uu yahay waxa weeyaan sunno waxaana tusaya oo adilada jamaahiirta sida maalikiyada iyo shaaficiyada iyo xanaadilada iyo xataa xanafiyada gobol ka mid ah adilada tusayda waxaa ka mid a xadiidka soo socda waana ka wa can caliy bni abi aalib radia allahu canhu qaal laysa alwitru witirku ma ahan bixatmin waajib waajibkaasoo ka hay-ati lmaktuubati salaada waajibka la mid ah walaakin sunnatun waa sunno sunnadaasoo sannahaa uu jideeyey rasuululaahi rasuulkii alleh sala allahu caleyh wasalam rawaahu nasaa-iya wariyey wa tirmidiyona waa wariyey wa xasanahu xasanuu ka dhigay waalxaakim xaakimna waa wariyey wa saxaxahu waa saxiix yeelay xaafidu dahabina waa ku waafaqay sheekh naasirudiin albanina waa saxiix yeelay marka xadiidkan caliy bnu abi daalib ee mas'aladii laysku haystay kala gooyey witirku waa waajib iyo waajib maahan maxalu nisaac maxalu nisaac meeshii laga hadlaayuuba ka hadlay xadiiskan oo la ysku haystay laysa alwitru witrku ma ahan bixatmin waajib xatmigaasoo ka hay-ati maktuubati salaada waajibka lamida sida duurki iyo casirki iyo lamida maha walaakin sunatun waa sunno sannahaa waxaa jideeyey rasuululahi rasuulka ilaahi sala allahu calay wasalam rawaahu nasaa-iya wariwa tirmidiyu waxasana walxaakim wasaxahu marka xadiidkaas saxiixa ah xujo u ah waxaa kaloo xujo u ah xadiidka bukhaari muslim ku sugan xadiidka bukhaari muslim min xadiidi dalxat ibni cubaydillah xadiidkaas wuxuu leeyahay jaa rajulu min ahli najdi nin reer najdiyaha uu yimid nabiga sal allahu calay wasalam asagoo islaamnimada wax ka weydiina salaada waxaa weeyaan arkaantii islaamka uu weydiinayo markaasaa nabigu yidhi khamsun fi lyawmi waleyla habeenkii an habeenkii iyo maalinkii shan salaadood a waajiba khamsun fi lyawmi waleyla habeenkii iyo maalinkii afar iyo labaatankii sac mahshan ka dhidhanna wey habeenkii iyo maalinkii shan salaadood a waajiba markaasuu yidhi hal calaya kayruha wax kale dushayda ma ahaadeen oo salaad ah markaasaa nabigu yihi laa ilaa an tadawac maya inaad adugu sunahaan ula timaada maahan xadiidkaas muxuu caddaynaa salaad lixaada waajiba inaysan jirin oo mar kasta waajiba inaysan jirin afar iy labaatankii sac waxa joogtada waa shantaas salaadood xadiidkaasuna wuxuu tusaa marka witirku inuusan waajib ahayn ayuu tusaa isaguna saas tusaa waana qowlkaas weeye qowlka sawaabka ah waa qowlkaas weeye waa qowlkaas wey qowlka sawaabka marka inaan witrku waajib ahayn uu yahay suna nabigu jiray sal اlahu alيه waslm وعan jaabirin radي الlahu canhu ana rasuul اlahi rasuulka ilaahi salى اlahu عalayh waslama qaama rasuulki ilaahay waa istaagay fii shahri ramadaan uma اntadaruuhu waa sugeen min alqaabilati habeenkii dambe oo soo socday habeenkaas habeenkii ka dambeeyey ayay sugeen falam yakruj sooma bixin wa qaala wuxuuna nabigu yidhi innii aniga khashitu waxaan ka cabsaday an yugtaba in lagu waajib yeelo calaykum korkiina alwitru witirka rawaahu ibnu xibbaana wariyey wa huwa daciifun lianna fii sanadi ciisa ibnu jaariya marka xadiidkan waa daciifkan waa daciifo sanadka waxaa uga jira ciisa ibnu jaariya ciisa ibnu jaariya yaxya ibnu maciin wuxuu yidhi cindahu manaakiir ninkan agtiisa waxaa yaalla axaadiis munkara ibnu cadina kamilka wuxuu ku yidhi cid wuxuu iska leeyahay dhowr xadiid minhaa xadiiu haada xadiidkiisaana ka mid uu yidhi markaasuu wuxuu yidhi kadibna ibnu cadi wuxuu yidhi kulluhaa kayru maxfuuda axaadiistiisao dhan waa waxaan maxfuud ahayn marka calaa kuli haal xadiidkan xadiis sugan ma aha sancaaniya wuxuu yidhi ninkaanu aad xaafid ibnu xajar waxa weeye xadiidku wuxuu ku yaallaa uu yidhi bukhaari iyo muslim saas darteeda aad ayuu soofka u fogeeyuu yidhi marka xaafidku oo xadiidka de bukhaari muslim maadaama uu ku yalla inu ka hadlo laakiin taas culimmadu waa ka jawaabeen waxay dhahdeen maya xadiidka xaafidku uu ka hadlaa iyo midka sancan sheega shaqa iskumada xadiidka uu ka hadlaa xaafidku waxa weeye waa xadiidka jaabir oo ka hadlaayoo tusaya witirku inuusan waajib ahayn maxaa yaele xadiidka sababta u soo arooriyey fiiri xaafidku wuxuu yidhi nabiga salى اllahu alayhi wasalam waxa weeyaan tujiyey nabigaa tujiyey salى اllahu alayh wasalam waxa weeyaan habeen witirka marka markii uu tujiyey habeen oo ramadaan ah macnaha markuu tujiyey habeenkii dambey dadkii sugeen oo habeenkaas ka dambeeyey sooma bixin hadalka marka ugu dambey fiiri inii khashiitu an yuktaba calaykum اlwitr sababtaan idinkugu soo bixi waayo waxay tahay waxaan ka cabsaday witirka in laydinku waajib yeelo marka hadduu xadiidku sugnaa lahaa maxaan dhihi lahayn wuxuu ku cadyahay inaan witirku waajib ahayn ilaa nabiguba wuxuu u baaqday isagoo inaan dadka lagu waajib yeelin darteed marka maxalushaadka uu soo aroorsaday xadiiska waa midkaas amaa xadiidka bukhaari iyo muslim ku sugan waaba min xadiidi caaisha maba ahan min xadiidi jaabir xaafidkuna waa ogyi xadiidkaasuna ka hadlamen witir keliya salaati taraawiixdii ka hadlaya habeenka taraawiixduu nabigu habeen tujiyey haddana habeen kaluu tujiyey habeenkii saddexaad ama kii afraadu maqnaaday kaas bukhari muslim ku yalla xadis saxiix in laydinku waajib yeelaan ka cabsadayna waa yiri nabigu sala allahu alay wasalam laakiin witr xadiiska lafdi kuma cad ee salaatuleylkii oo qiyaamuleyl ramadaanka ah ayuu ahaa qiyaamu ramadaankii ayuu ahaa marka xadiidkan waa daciif hadduu xaafidku laakiin sababta usoo arooriyey waxa weeyaan inaan witirku waajib ahayn axaadiistii hore uu ku soo arooriyey ayuu kusii xoojinay وعn khاaرجة بن xdافة رضي الله عنه qاaل qاala رasuuل لhi rasuulka alا yihi slى الله عليه وsلم إن اللaha alle أmdكم wuxuu idin siyaadiyey بصلاaةi صلاad hiya khayr laكم idinkaga khayr badan min xmri النacmi geela gedgaduudan qulnaa waxaan idhi wamaa hiya maxay tahay salaadaasu yaa rasuul الlahi rasuulka ilaahayo qaala nabg wuxuu yidhi alwitr waa witrka maa witirkaasu maa bayna salaati alcishaai salaada cishaha ilaa duluuci lfajri fajarka dhalashadiis intii laga gaaro u dhaxeeya kaas weeye rawaahu lkhamsatu shantiya wariyeen ila nasaa-i nasaa-i maahane wa saxaxahu lxaakim xaakimna waa saxiix yeelay xadiidka marka shawaahid ayuu leeyahay sidaas daraaddeeda xadiidku waa saxiix kadalika sidaas oo kaleeto calaamatu sheekh naasir diin albanina wuu saxiix yeelay marka laga reebo jumlada ah hiya khayrun lakum min xumri nacam oo jumladaas wuxuu yidhi shawaahidda xadiidka xoojayda ila xadiidku sanad ahaan waa u daciife shawaahidda lagu xoojiyey ee lagu saxiix yeelayo shawaahiddaas kuma jirto jumladaas marka jumladaasu shawaahid kale ma haysato sanadkaana kuma ansixi karto idan jumladaasu marka waa daciif inta kaleeto ayaa saxiixa inta kale ayaa saxiixa xadiidka xadiidka saxaabiga wariyey waxaa la ihahdaa khaarija ibnu xudaafa radia allahu canhu khaarija ibnu xudaafa ibnu khanim alqurashi alcadawi axadu fursaani quraysh raggii gaandhariyaalkii quraysheed raggii ugu caansanaayu ka mid yahy raggii fardaha ku dagaalami jiray ee quraysheed raggii ugu caansanaayu ka mid yahay ninkii la yidhi weeye inahu kaana yucdalu bialfi farisi kun gaandhari oo u dhikanma keligiis kun kun nin oo fardoolay oo fardaha ku dagaalantaa keligiisaa lagu miisaami jiraan marka khaarija ninkaasuu ahaa wuxuu ka mid ahaa maka raggii furtay oo maka ma reeba waxaan ula jeedaa misra masar furashadeedii ayuu ka qayb galay qaadiyuu ka noqday oo camar ibnu caas oo waali ka ahaa masar ayuu qaadi u noqday culamada taarikhda gabanle waxay hahdaan maye shurdada camar ibnu caas ayuu mas-uul uga ah shurdada ama booliska ciidanka la yidhaahday amniga ka shaqeeya shurdadaasuu mas-uul ka ah oo uu haystay khaarija ibnu xudaafa radia allahu canhu masriyiintuu ka mid yahay oo maka waxaan rabaa fatxu misra ayuu ka qayb galay markii masar la funanaayey ayadaasna kama sulin ilaa ayada lagu dilay waxaa la dilay sanadii afartanaad hijiradu markay ahayd afartan subaxii caliy bnu abi daalib la dilayaa la dilay subaxdaas laftirkeeda la dilay khawaarijtaa dileen oo muslimiinta fiiri magaalooyinka ugu waaweyn masar iyo shaam iyo waxa weyaan ciraaq oo muslimiinta mas-uuliyiinta ugu waaweyn joogeenay ahayd oo waxa weeyaan shaam mucaawiya haystay ciraaqna cali bn abi aalib kulli hadda muslimiinta o dhan khaliifkoodii ah xoogaa shaam oo markaas aan baycada la gelin maahane inta kaleba isagaa khaliiftii u ah oo ciraaqu joogo masarna waxa weya waali waxaa ka ah camar ibn caas saddexdaba ikhtiyaal ha lagu dilayna khawaarijtu hal subax salaada masaajidkana ha loo galo saddexdaba inta masaajidka loo galo isku mar ha la dilo aad ay uqorsho u qorsho badnaayeen khawaarijtu waxa weya masaajidka qofku markuu socday dheg siinaya bis salaadii subax cali sidiiya cadowgii ugu guuraysa qadarkii alla waa dha salaadii subax asagoo usoo baxaya uu dilay ibnu mulji camar ibnu caas salaadaas subax maalintaas wuxuu soo diray ninka la yidhaha khaarijat ibnu xudaaf wuxuu soo diray oo yidhi tuji dadku isaga u qaatay kow isagiyuu dilay khaarijigii isagoo u haystay inuu camar ibnu caas dilay mucaawiyana kii loo diray waa dhaawaco inta halkaas intaa ku dhiftu meesha baridaa ka saara oo kadib wax ma dhali waa ta la yidhaha mucaawiya lakin waa ka kacay dhaawacaas saddexdoodii vir hal mid xataa ma seereen ka waran keliya uun waxa weya nina waa dhaawaco waa u dhima diiday nina ninkii lasoo dirayuu dira de waa dadaalay fir cadowgaasu cadow aad siday makriga u sameeyaana si qariib ah marka sanadii afartanaad ayaa waxa weeyaan halkaas lagu dilay khaarijata radia allahu canh ilahay raadiha ka ahaado ilaahay raadiha ka ahaado hal xadii uu wariyaa xadiidkuna waa midkan hal xadii ayuu wariyaa xadiidkuna waa midkan wacan khaarijata ibni xudaafa radia allahu canhu qaal qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka allaa yidhi ina allaha alle amadakum wuxuu iniin kordhiyo iniin siyaadiyey bisalaatin salaad salaadaasoo hiya khayrun laka idinkaga khayr badan min xumri nacami geela gadgaduudan qulnaa waxaan idhi wamaa hiya maxay tahay yaa rasuulalah rasuulka allow qaala wuxuu yidhi rasuulka sala allahu calayh wasalam alwitr waa witirka marka taas waxay tusaydaa witirka inay tahay wax khayr badan oo ka khayr badan adduunyada wax ugu khayr badan witirku adduunka carabta waktigaas waxay ugu jecleed maalka ay ugu jecleed waa geela gadgaduudan hantida ugu qiimaha badan carabtu ahaa marka macnaheedu waxa weeyaan adduunyada shayga ugu qaalisan inay ka qayr badan tahay wey waqtigeeda haddana uu sheegay xadiidkan sida xadiidkii horeba alwitru witirka maa alwitru witirka weeye witirkaasoo maa bayna salaati cishaai salaada ceshaha ilaa duluuci lfajr fajarka lashis intii laga gaaro ahaaday ilaada waxaa lagu yaqaanaa maa bacdaha yukhaalifu maa qablaha ilaada waxa ka dambeeya xugun ahaan waa ku khilaafa waxa ka horeeya haddaan daliil kale loo helin haddaan daliil kale loo helin sidaasna a'imo badan ayaa caddeeyey haddaan daliil kale loo helin ibnu rushdi isagu wuxuuba yidhi laa khilaafa bayna usuul bayna ahli usuul culimmada usuuliyiintu maba isku khilaafsanaa ilaada waxa ka dambeeya inay khilaafto waxa ka horeeya marka ilaa duluuci ilfajri marka duluuci ilfajri haddii la gaaro waqtulwitr lama joogo waqtiga witrka waa dhammaaday marka waqtiga witrku halkuu ka bilowdaa salaada ceshaha mas'alo muhiim ah oo uu meeshaana ku baraarujiyey cabdallah ibnu saalix waxay tahay haddaad maqribka iyo ceshaha jamcido musaafiraad tahay maalan waa jamcido waqtigii maqribka aad maqribka inta tukata ceshii ku darto witrkii goormaad bilaabe markaasaad bilaabi karta markaas waa bilaabi karta illa ceshi waa la tukaday ceshi haddaad tukatay salaadii baa kuu raace marka horaad maslaatuleilkiiad ka bilaabanaya iyadoo maqrib la joogo raatibooyinkana waa saas mar haddaad salaada jamcido wixii aad ku dari laheed waa ku dari kartaa waa ku dari kartaa in waqtiga witrku uu yahay bayna almaqrib waxaan rabaa bayna alcishaa bayna alcishaa wa duluuci alfajri inuu yahay oo waktigaas qofka tukadaa waxa weeyaan uu waqtigii saxdaa ku tukaday waa ijmac khilaaf male aimo badana ijmaca soo naqlida waxaa ka mid a ibnulmundir ibnulmundir awsadkuu kusoo naqliya wuxuu ihi ajmaca ahlulcilm ahlulcilmigoo dhan aa ku ijmaacay calaa ana maa bayna salaati alcishaa salaada cishaha ilaa duluuci alfajri waqtun lilwitr waa waqtiga witrka ibnu nasri maxamed ibnu nasri ayaa soo naqliyey oo yidhi waladii itafaqa calayhi ahlulcilm ahlulcilmigu waxyaalaha isku waafaqeen waxaa ka mid a ana maa bayna salaati alcishaa ilaa duluuci alfajri waqtun lilwitr waاkhtalafuu waxay isku khilaafeen fi ma bacda dalika intaas wixii ka dambeeya mar haddii fajarku dhasho adoon witrkii tukan ama ragcadiiaba kuu dhiman markaasaa fajarkii dhashay muadinkiiaa ku dhuftay adinkii salaada subax khalaas maxaad samaynaya way isku khilaafeen qaar badanoo saxaabada ka mid a waa tukan jireen ilaa salaada subax laga gela waa tukan jireen qaarna waxay dhihi jireen khalaas waa u dhamaatay afarta madhabood iyo qayrkoodba waxay ku tageen khalaas haddii marba salaadii subax la adimay waqtigii witrku waa dhammaaday waqtigii witrku waa dhammaaday sidaas ayay ku tageen waa ay dhammaaday marka qaarna waxa weyn ayma kaleetana waxay ku tageen ilaa salaada subax laga tukana waa la tukan karaa waa la tukan karaa laakiin qowlka sawaabkaah wuxuu yahay waqtiga witrku waa sidaas xadiisku sheegay maa bayna salaati alcishaa ilaa duluuci alfajr fajr hadduu dhasho waqti waa dhammaaday laakiin qofkii awalba witrka tuka jiray ee ama ka hurday ama halmaamay ama aan iska jirin oo islaha waa ka gaarsiin karta oo adinku ku dhacay qofkaasu waa tuka karaa bal barqadigiiba tukan karaa inagoo sheegi doona insha allah sida loo tukana barqadii barqadii witr male laakiin tira isla egaa tukanay oo haddaad saddex ragcad tukan jirto xala ka seexatay barqadii aad rabto inaad tukato afaraad ka dhige hadaad shan tukan jirtana lixaad ka dhige daad toddoba tukan jirtana sideedaad ka dhige day sagaal ku yaheedna tobanaad ka dhige koob iyo toban hadaad tukan jirtana labiyo tobanaad ka dhige witrkaad ka ilaaleen tira isla ega tuke daad habeenkii ka huruday amaad xala xanuunsatay oo tuka weyda laakiin caado ay ku yahed inaad tukato barqadiyaa iska tukani barqadiyaa iska tukani rawaahu khamsatu shantiya wariyani la nasaa-iya nasaa-i maahana wa saxahu lxaakim xaakimaa saxiix yeelan ana barqada tukan waxaa loo jeeda markaad xasuusato ama awooddaad tukana wey ee barqada shaad xaakim waa saxiix yeelay sheekh naasirudiin albani laftigiisu waa saxiix yeelay sidaan sheegnay shawaahidda darteed jumladaas ma ahane wa rawaa axmed imaam axmed wuxuu wariyey can camar ibni shucayb camar ibni shucayb wuxuu ka wariyey can abiihi aabihi shucayb can jaddihi shucayb awowgiis oo cabdullaahi bni camar ibni caas ah naxwow xadiidkan mid lamid riwaayadda axmed waa daciif ayadu riwaayadda axmed waa daciif ayadu waa daciif sanadkeeda oo waxaa ku jira xajaaj ibnu ardaa oo mudallis oo cancana ku wariyey xajaaj ibnu ardaa ayaa ku jira oo cancana ku wariyey marka waa daciif xadiidka camar ibnu shucayb aad ay axaadiista ugu badan tahay can camar ibnu shucayb can abiihi can jaddihi marka can abiihi damiirka ku jira halkaa loo celiyaa waa muhiim ardaygu inuu ogaado can jaddihi damiirka ku jiraan halkaa loo celiyaa waa muhiim arday walba inuu ogayo waxay tahay labadaba shucaybkaad u celini abtiriskuna waa sidaan waa camar ibnu shucayb ibnu muxamed ibnu cabdullaahi ibnu camar ibnu caas wey marka camar ibnu shucayb ibnu muxamed cabdullahi ibnu camar ibnu caas oo saxaabiya ku dar marka marka la leeyahay can camar ibnu shucayb can abiihi abiihida waxaad u celina shucayb shucayb aabihiis oo aabihiis yaa waaye waa muxamed waa aabihiisuu ka wariyey can camar ibnu shucayb can abiihi aabihiis oo shucayb uu ka wariyey camar waxaan rabaa can camar ibni shucayb camar ibnu shucaybaa wariyey can abiihi aabihiisuu ka wariyey shucayb shucaybuu ka wariyey shucaybuu ka wariyey camara wuxuu ka wariyey shucayb oo aabihiisa marka damiirka shucayba loo celina labada damiirba can jaddihina damiirka waxaa loo celinaa shucayb haddana oo waxaa leedaha shucayb awowgiis maxaa yele shucayb waa ina maxamed soo maaha maxamedna waa ina cabdullahi bn camr ibn caas marka jadka la sheega waa cabdullahi bn camr ibn caas oo saxaabiya samaacaasuna waa sugan yahay inuu wax ka maqlay cabdullahi bn camr ibn caas waxbuu ka maqlay shucayb oo awowgiis cabdullahi bn camr waxbuu ka maqlay laakiin xadiidkan wax cillo kale ku daciifay marka xadiidka sidaas lagu wariyay can camar ibni shucayb can abiihi can jadihi saxiixun lidaatihi maaha daciifna maaha waa xasanun lidaatihi waa xasan ikhtilaafaa ku jira marka waa xasan laakiin cillo kalu hadda la daciifo xajaaj ibn ardahaas ayuu la daciifay وعن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الوتر وترك حق وحق فمن لم يوتر قف كان وتر تكن فليس منا نقمت ما هذا المسلمين أخرجه أبو داود وريه بسند لين سند ضعيف كوري وصححه الحاكم حاكم وصحيح يلا سقوا متساهلين تكمل حاكم وحبنا حديث اسك ضعيف ومرر بدن وصحيح يلا وله وحو لي حديث كانوا شاهد شاهد لي ضعيف اسناد ضعيف عن ابي هريره لقول عند احمد كسوي اسناد ضعيف كله marka xadiidkan iyo shaahidkiisa labadaba waa daciif xadiidkan iyo shaahidkiisa labadaba waa daciif een raawiga wariyay abdullah ibn burayda abdullah ibn burayda wariyay abis burayda ibn husayb ayuu ka wariyay abdullah ibn burayda ibn husayb abdullah ibn burayda waxa weyn waa taabici taabici weeye waana fiqo rijaasha bukhaari iyo muslim uu ka mid yahay boqol toban iyo shan hijriyadu markay ahayd ayuu dhintay waa taabici aabbihiisuu ka wariyaa oo buraydat ibnu xusayb oo saxaabi ah ayuu ka wariyaa qaala wuxuu yidhi qaala rasuululahi rasuulka alla yidhi sala allahu alay sl aabihiis macnaa xadiidkan ka wariyay aabihiis kaliya kama wariye aabihiis waa ka wariyaa cabdullahi ibni cabaas waa uu ka wariyaa cabdullahi ibni cumar waa ka wariyaa ibnu mascuud wuu ka wariyaa saxaabo kale waa ka wariyaa isagana laba wiiluu dhalay oo sahl iyo sakri la kala yidha iyo qataada iyo qayrkooda ka wari laakiin xadiidkan aabihiisuu ka wariyay abdulahi bn burayd qaala qaala rasuulu lahi sala allahu alay wasalam alwitru witirku xaqun waa waajib faman lam yutir qofkan witir tukan falaysa mina naga mid maahan haddaan muslimiinta nahay akhraja abu dawuuda soo saaray bisanadin layin sanad oo jilicsan oo daciif ka waa daciif weeye wa saxiix xaakim xaakima saxiix xaakimna waxa weeyaan marar badan axaadiis daciifa uu saxiix yeelaa oo mutasaahil weeye xagga tasxiixa uu fududaystaa xadiidku laakiin waa daciif cilada ku jirta oo uu xadiidku la daciifayna waxa weyan cubaydullah ibnu cabdillaahi alcataki abilmuniib ninka la yidhaahdo abilmuniib cubaydillaah ibnu cabdillaahi alcataki kaas ayuu la daciifay oo ninkaas waxa weeye ahlucilmiga sida alimaam imaam lbukhaari maamed bnmaxamed ibnu ismaaciil alimaam albukhaari wuxuu ihi cindahu manaakir ninkaas axaadiis munkara ayay agtiisa ahaatay miisaan اlictidaalkana xaafi xaafid dahabi axaadiista munkarka oo uu wariyey kanaa ka mid wey hadda aan dul taagana marka cilada xadiidku la daciifayna waa raawigaas daciifka ah midka dambe riwaayadda dambe oo uu xaafidku sheego daciifka oo abu hurayre laga wariyo axmed uu wariyeyna iyadana waa daciif laba cilaa ku jirta cilada koobaad alkhaliil ibnu mura nin lahaa ku jira oo bukhaari uu yidhi waa munkarulxadiid ninkaas munkarulxadiid uu yidhi cilo labaadna waa ku jirtaa oo waxaa ku jira raawi la ihahdo mucaawiya ibnu qura oo abu hurayre ka wariyey mucaawiya ibnu qurana abu hurayre waxba kama maqal halkaasna inqiaaca uga jiro marka laba cilaa ku jirta nin daciifa waa ku jiraa oo ah alkhaliil ibnu mura sanadkana inqiaaca ku jiro ninka ka warina abu hurayre oo ah mucaawiya ibnu qura waxa weyan abu hurayre wax kama maqal marka labadaas cillo ayaa ku jirta sidaas darteeda xadiidku waa daciif laakiin xadiidku hadduu sugnaa lahaa wuxuu tusi lahaa in witirku waajib yahay taasuu tusi lahaa haddii hadduusan sugnayn xadiidkii xugun laga qaada ma waana soo ogaanay witirku inuusan waajib ahayn horaan u soo ogaanay wa can caaishata radia allahu canha qaalat caaisha waxay tidhi allah raadi ka noqdee maa kaana rasuululahi rasuulka alle ma ahayn sala allahu calayh wasalam yaziidu mid ka siyaadiya fii ramadaana ramadaan walaa fii kayrihi iyo kayrkiis midnaba calaa ixdaa casharata ragca koob iyo toban ragca kama siyaadi jirin ama ramadaan ha ahaato ama bil kale ha ahaato cadadka rakacaadka salaatuleylka koob iyo toban kama siyaadi jirin koob iyo toban wey calaa ixdaa cashara ragca koob iyo toban ragco yusallii nabigu waa tukan jiray arbacan afar falaa tas'al ha weydiinin can xusnihina wanaagooda iyo wa tuulihina dhirirkooda ha weydiin qofna ha weydiin xaala waa ka dhan yihiin waa iska caddahay wanaagooda siduu nabigu u dheeray jiray u qurxi jiray ugu xasiri jiray qofna ha weydiin way ka dhan yihiin su-aale uma marka waa nase jiray uma yusallii arbacan kadibna afaruu tukan jiray falaa tas'al ha weydiinin can xusnihina wanaagooda afartaas iyo wa tuulihina dhirirkooda uma yusallii wuxuu tukan jiray alaaan saddex ayuu tukan jiray sidaasaa koob iyo tobanka ragco ay u kala ahaayeen nabiga sala allahu calayh wasalam marka afar uu tukan jiray maxaa loola jeedaa laba qowl ay leeyihiin culammada muxadisiinta culimmada gobol waxay mareen afartaas hal salaama weeye hal ataxiyaada ugu dambey leedahay waa la ysku xidhi jiray culimmada badankoodu waxay mareen maya laba ragco ayuu salaamo naqsan jiray laba kaluu ku dari jiray isagoo nasan afarta markuu tukaduu nasan jiray saasay u leeda afaruu tukan jiray saasay u leeda afaruu tukan jiray waa sida uu doortay alxaafid ibnu cabdilbar waxaana ayidayoo tusaya xadiidka caaisho muslim ku yaalla kaana rasuulu llaahi sala allahu calayh wasalam yusallii fi ma bayna an yafruqa min salaati alcishaa ila alfajri ixdaa cashara ragca koob iyo toban ragcoo tukan jiray yusallimu bayna kulli ragcatayn laba ragcoo kasta waa salaamo naqsan jiri waa saxiix muslimku ku yaalla kaasaa qadciyo kala jaraya masaladii waa maxalka laysku haysta koob iyo tobanuu tukan jiray laba ragcoo kastana asalaamu calayku dhihi jiray wa yuutiru biwaaxidatin saddexda laftirkeeda waa kala jari jiray fiili wa yuutiru biwaaxidatin miduu witr uga dhigi jiray marka xadiidkaas riwaayadaas muslimku ku taalla sida calaamatu sheekh maxamed saali cuthaymiinna uu sharxu mumtica ku leeyay aimo badanna sidaas u wada caddeeyeen waxa weeyaan xadiidkaas riwaayadaas muslimkaa saas u caddaynaya axaadiistana ayagaa laysku fasiraa maxaa yaele xadiidkaas wax ishkaala ma geli karo laba ragcoo kasta nabigu waa ka salaamo naqsan jiray marka afar waxay u leedahay laba inta tukado asagoo naqsan uu laba ku dari jir ilaa salafka ilaa qalafkuna taraawiixda inay saas u tukadaan kama suulin afar markay tukadaanba waa nastaan afar markay tukadaan waa nastaan marka waa sidaas wey ee afarta hal salaama ma ahayn faqultu waaan qaalad caaisha waxay tihi qaalad caaishatu waxay tihi faqultu waxaan idhi yaa rasuulalahi rasuulka allow atanaamu ma seexane qabla an tuutira intaadan witrka tukan meeshaasna waxaa laga fahmaya culummadu markuu afarta dambe tukado sideed marsiinahu seexaji nabiga sala allahu alay wasalam ir markaasay la hadashay tii rasuulka alla odan witrkii tukan miyaad seexane on witrkii kuu dhimanya qaala nabi wuxuu yaa caaisha ina caynaya labadayda indhood tanaamaani waa hurdaayaan walaa yanaamu qalbii qalbigaygu ma hurdaayo halkaasna culammadu masle ay ka qaateen waxay idhahdeen nabiga isaga weesada kama ugama burto hurdada ugama burto kasoo ay xadiis badan kutiranta mar hurdada ka kaxoon inuu isweysaysan jiray oo waxa weeyaan haddee weesadu waxay idhahdeen waa madinatu xadath waxaan rabaa hurdada nawmku waa madinatu lxadath xadath ayaa loo malaynaa oo waxaa lasiday qofku markuu hurdo saan hore usoo ogaanay dareenkiisi waa tegey marka dabadya furme arya ka bixe marka nawmku daatadiisa ma buriyo weesadee waxa hurdada waxaa weesada buriyaa waa xadath oo nawmku waa madinatu lxadath sidaas darteeda maadaama nabiga qalbigiisii uu soo jeedo asaga hurdada ugama burto halkaas culuma ka qaadata walaa muttafaqun caleyh laakiin halkaas su-aalay culammada gobol soo arooriyeen su-aashaasuna waxay tahay nabiga indhahaygu hurdi maayaanu xadiidkan ku yidhi cafwan waxaan qalbigaygu hurdi maa waan qalday qalbigaygu hurda maayo ku yidhi ee indhaha hurda waxaana la ogsoonyaha xadiid saxiix ay ku sugan tahay nabiga iyo saxaabadiisa salawaatullaahi wasalaamu calayh nabiga iyo saxaabadiisa salaada subaxay ka hurdeen ilaa qoraxda kulaylkeedu kiciyey maxaa looga jawaaba haddaan qalbigii hurdayn muxuu qoraxda u arki waayey maxaa taas looga jawaaba ahlucilmigu waa ka jawaabeen waxay yidhaahdeen indhuhu waa hurdaayaan qalbigu ma hurdaa qalbiguna wuxuu dareemaa xawaasta isaga ku tacalluqda aaryo inay ka baxayda in kale xanuunka waxaasuu dareemaa laakiin indhihii waa hurdaaya nabigaaba sheegay qoraxda iyo iftiinkana indhaha arka saas uga jawaabay iftiin mota hadda adigu indhaha isku qabo indhaha haddaad isku qabato in qoraxay soo jeedin kale war ma ka hayda indhaha nabigaa waa hurdaayan isagaaba sheegay sababtu la arki waaye waxay ahayd indhaha hurdaaya ama qalbi qalbigu wuxuu ku tacalluqaa wixii haddan indhaha isku qaba dilgu taabto waa dareemay soo ma dilgu taabto ama aariga kaa baxda waa dareemi marka aniga indhahaygaa hurdaaya qalbiga hurduudba marka qalbigu wuxuu dareemi karaa wixii qofka ku tacalluqa jirkiisa xawaasta ah amaa iftiimaadka iyo xawaastaas kale ma arki karo indhaha arka indhihiina waa hurdaaya sidaasaa looga jawaaba wa fii riwaayati waxaa ku sugnaaday allahuma bukhaari iyo muslim usugnaatay canhaa can caaisha caaishana uga sugnaaday xadiid bukhaari iyo muslim wariyeen ee caaisha ay ka wariday nabiga sala allahu calayh wasalam kaana nabigu wuxuu ahaa yusalli mid tukada min alleyla habeenka cashra ragcaatin toban ragcoo tuka jiray toban ragco ayuu tuka jiray wa yuutiru wuxuu witirka uga dhigi jiray bisajdatin hal ragco sajdada waa min ilaaqi lbacdi wa iraadati lkulli ragca loola jeeda min ilaaqi ljuzi wa iraadati lkulli wa yarkacu nabigu waa tuka jiray ragcatay lfajri yarkacu waa tuka jiray loola jeeda wa yarkacu waa tuka jiray ragcatay lfajri labada ragcoo salaada subax ka horayda fa tilka alaaata cashar waa saddex iyo toban ragco sidaasay ku tahy sidaasay saddex iyo toban ay ku tahay marka riwaayadan hadda bukhaari iyo muslim sariix waxay u cadayday inuu labalaba u tuka jiray waxaan racafan sariix xumaa inu inuu ragcada ugu dambayda keligeed aheed ayay sariix ku tahy ragcada ugu dambayda inay keligeed aheed tobanuu tuka jiray waxa weeyaan ragcada ugu dambaydana keligeedu tukan jiray koob iy tobanku saasah laakiin riwaayadda muslimka cadayday yusallimu min kulli ragcatayn riwaayaddaasa cadayday wa canhaa caaisho waxaa laga wariyey marka wa canhaa ayaa ii qoran aniga sidaas mayna kugu qoran tahay wa canhaa marka wa canha haddii la yidhaahdo marka ma bukhaariyaa wariyey ma muslimaa wariyey ma kala cadda markaas wa canhaa haddii la yidhahdo laakiin gadaal dambe ayay matniga uu ku keeni doona bukhaari iyo muslimaa weriye isagoo le wa canhaa caaisha waxaa ka sugnaaday qaalad inay tidhi kaana rasuululahi rasuulka alle wuxuu ahaa sala allahu calayh wasalam yusallii mid tukada min alleyla habeenka alaaa cashar ragca saddex iyo toban ragco yuutiru wuxuu witir ka dhigi jiray min daalika saddex iyo tobanka xaalay ka mid yihiin bikhamsin shan laa yajlisu ma fariisan jirin fii shayin shay ilaa fii aakhirihaa midda ugu dambayda maahane shan ayuu ka dhigi jiray oo macnaheedu waxa weya sideed ragcoo mi labaha markuu tukado sideed ragco laba laba markuu tukado waa afar salaadood oo laba laba markuu tukado sideed ragcoo laba laba markuu u tukado ayuu kadib shan isku xiri jiray markaasuu hal ataxyaad u yeeli jiray iyo hal salaam laa yajlisu ma fariisan jirin ilaa fii aakhirihaa riwaayadaas marka muslima wariyey bukhaari ma warin saxiix muslimkay ku taalla maxay caddaynay marka riwaayadan inuu nabi moxamed sala allahu calayhi wasalam salaatuleylka koob iyo toban ka badi jiray soo tusime ya saddex iyo toban soo sariix kuma ah sidaasoo kaleetay bukhaarigan ugu taalla cabdullahi ibni cabaas oo asna saddex iyo toban nabigu inuu salaatuleyl tukan jiray inuu tukan jiray axaadiis badanay sariix ku ta nabigu inuu ka badi jiray koob iyo toban oo saddex iyo toban gaarsiiyey kanaana ka mid oo aysan ku jirin ragcatulfajri midka tii hore ragcatulfajriga ku jirtay kan laakiin kuma jirto kuma jirto kuma jirto idan halkaas waa meesha culummadu ay ka qaateen salaada salaatuleylka ah cadad go-an ma leh cadad go-an ma leh nabiga waxaa ka sugan shan witira waxaa ka sugan toddobo sagaal waxaa ka sugan koob iyo toban waana sida u badnaa waxaa ka sugan saddex iyo toban oo xadiiskan haddaan dul taaganay saxii muslimka ku sugan iyo qayrkiisba saddex iyo toban ka badan lagama hayo nabiga sala allahu alayh wasalam lagama hayo marka sida ugu fiican waxay tahay sidaas nabigu yeeli jiray in la yeelo saasa ugu fiican waana koob iyo tobanna aada u badsato saddex iyo tobanna marmar aada gaarsiido laakiin waxaan khilaaf lahayn ahlucilmiga dhexdooda in la badi karo oo cadad go-an oo la yidhaha salaatuleylka tiradiisu waa intaas lagamana badi karo ma jirto hal imaam oo selafka lagama keeni karo waxaana laazim ah waxa weeyaan qofka sunniga ah inuu ku taqayudo calaa fahmi salafi saalix oo axaadiista iyo aayaadka uu u fahmo siday salaf u fahmin saasaa laazima hadday mas'alada salafkii aan hal qowloo kale laga hayn qowl inaad la timaado maaha waa inaad aqwaashii salafka midka daliilka ugu dhow ku dhegto selafka waa laga hayaa koob iyo tobankaas labaatan iyo saddex soddon iyo sagaal konton ka badanba waa laga haya laakiin sunno ahaan sunnada ugu caddaanta badan waxay tahay koob iyo tobanka saddex iyo tobankaas amaa cadadku inuusan go-onayn khilaaf male oo aan la dhahayn salaatuleylku cadad yaa ka mid a aimada khilaaf inuusan jirin soo naqliyey alqaadi ciyaad ah ka mid sharaxa saxiixulmuslimka wuxuu imaamu nawowi raximahullahu sharxa muslimka uga soo naqliyey wuxuu yidhi alqaadi ciyaad walaa khilaafa wax khilaafa kuma jiro annahu shaniye laysa fii daalika arrinkaas oo salaatuleylkaa xaddun xad inuusan ku jirin xadkaasoo laa yusaadu caleyhi aan laga siyaadi karin xad aan laga siyaadi karin inuusan lahayn wax khilaafa ma leh walaa yunqasu minhu aan lagana nuqsaami karin xad aan lagana siyaadi karin aan lagana nuqsaami karin inuusan jirina laysku waafaqsan yahi oon khilaaf ma jirin wa anna salaata aleyli min adaacaat salaatuleylku daacaadkay ka mid tahay allatii kula maa zaada fiiha zaada ajr mar kastood badido ajarka uu badana wa inama alkhilaaf meesha khilaafku ka jira waa halkaan fii ficli nabiy nabiga ficilkiisii sala allahu calay wasalam ficilkii nabiga muxuu ahaa meesha khilaafku ka jira waa halkaas wama khtaarahu linafsi iyo nafsadiisa nabiga wuxuu u doortay xadiid saxiixa waan aragnay koob iyo toban in u badnaa saddex iyo toban inuu ka dhigi jirana waa xadiidka muslimka oon dul taagan iyo qayrkood kuwo kalena waa jiraan inuu ka yarayn jiray ficilka nabigu doortay waa kaasa inaad doorato imaamu muslim ayaa sharaxa waxa wey waxaan rabaa imaamu nawowi sharaxa saxiixmuslimka ayuu ijmaacaas ku soo naqliyey juska lixaad safxada toban iyo sagaal kadalika sidaasoo kaleeto waxaa soo naqliyey alxaafid ibn cabdilbar inaan khilaaf jirin tamhiidka iyo waxa weeyaan istidkaarka labadaba oo wuxuu leeyahay alxaafid ibn cabdilbari tamhiidka juska koob iyo labaatanaad safxada toddobaatanaad wuxuu leeyahay laa khilaafa bayna almuslimiin muslimiinta dhexdooda wax khilaafa kama jiro anna salaata aleyli salaada habeenkii laysa lahaa xaddun maxduud xad oo xadaysan ma leh wa annahaa naafila waa naafila wa ficlu khayrin waa ficil la samaynaa wa camalu birin waa camal samafal faman shaaa istaqala qofkii rabaa waa yaraysana waman shaaa istakara qofkii rabaana waa badsana marka haddaan khilaaf jirin waa jiraan hadda aimada mucaasiriinta gobol ka mid oo yihahdeen lama lagama kordhi karo waxaana la ogsoon yahay imaamkii mujtahida ee inta dadaalay masalada qowl ka yidhi markaad ogaato inaan qowl salafba jirin oo waaxid salaf ka mid a a'imadii ee yidhi ma bannaana in la siyaadiya haddaan lahayn waxay noqonaydaa waaxid min a'imati ahlisunna oo muta'aqir ahoo dib ka yimid oo yidhi mas'alada oo asagu ijtihaadoy dhici karto inuu laba hal ajar helay haddaad raacdo waxay noqonaydaa calaamad fol sababtoo ah qaacido muhiimaa jirta qofku waa inuu yaqaan calaamada lagu yaqaan qofka sunniga ah iyo qofka mubtadica calaamad lagu kala yaqaanaya salafkuu sheegi jiray calaamadaasna waa muhiim qof kasta oo daaliba inuu meel ugu qoranta waa muhiim calaamadaas aimada salafku caddayda waxaa ka mid ah alimaam addarami abu saciid cuhmaan ibnu saciid addarami ayaa ka mid ah kitaabkiisa alraddu cala aljahmiya waa aimadii salafu saalix laba boqol iyo siddeetankiyuu dhintay wuxuu sheegay laba calaamo oo qofka sunniga iyo bidciga lagu kala yaqaan macnaha bidcigana hal calaamo u sheegay oo lagu yaqaan sunnigana hal calaamo u sheegay waana sidaa wuxuu yidhi alimaam abu saciid cuhmaan ibnu saciid addarami wuxuu yidhi in aladii yuriidu shuduud qofka doonaaya masalada shaadka imaam hebel bisaa yidhi halkaas qowla isaga waa iigu dhanta hadii hebel u yidhi in aladii yuriidu shuduud can ilxaq qofka raba inuu ka shaadoobo xaqa maxaa lagu yaqaan yatabicu shaada min qowli lculamaa qowlka culammada kan shaadka hw ka qaata imaam hebel bisaa yidhi a'imada muslimiintao kaleo dhan qof kaloo yidhi male nas qadcaniyana lama hayo qowlka culummada shaadku ka qaataa qofka raba inuu xaqa ka leexdo saasuu yidhi in aladii yuriidu ashuduuda can alxaq qofka raba xaqa inuu ka shaadoobo yatabicu wuxuu raacaa ashaada kan shaadka ah min qowli lculamaa wayatacallaqu wuxuu ku dhegaa bizallaatihim culummada gafafyaalkooda imaam ijtihaado masale ku gafay la weyma halkaa zalladaanu nable uu leeya imaam hebelaa yidhi waa iigu dhanta aniga saasaa lagu yaqaanay ko taas waa calaamada lagu yaqaan qofka xaqa ka leexana meel ku qoro qofka xaqa rabana sidaana lagu yaqaanayo waladii yaumu lxaqa qofka xaqa u qasdaya oo qasadkiisu yahay xaqa waafa fii nafsi nafsadiisa yatabicu wuxuu raacaa almashhuura kan caanka ah min qowli jamaacatin culimmada jamaacadooda qowlka mashhuurka ee salafka dhexdiisa ku faafay welidaa sidaas daraaddeeday uu dhihi jiray alcalaama sheekh maxamed alnaasir diin albani iska daa qowl salafba aan laga hayn salafka laftirkooda madhabkooda lagama qaato yidhi hal imaamu madhab salafka ka mid dii hal imaam oo salafkii ka mida uu qowl yidhaahdo oo wax salafkii kaleta yidhi aan lahayn oo salafkii kale khilaafeen ma la qaadan karo xujana maaha salafka madhabkooda laguma garto imaam hebel bisaa yidhi ee waa madhabkii faafay ee ay isla ogolaayeen madhabka laga qaataa ee xujo maaha waaxid hebelaa yidhi soo ma jeedin marka wuxuu yidhi waladii yaumu lxaq qofka xaqa uu qasdaa fii nafsihi yatabicu wuxuu raacaa almashhuura midka caanka ka ah min qowli jamaacati culimmada jamaacadooda qowlkooda wayanqalibu wuxuu la gadoomaa maca jumhuurihim culimmada jumhuurtoodu raaca wa haddaan daliil qaci daliil qaci hadduu joogo daliil kala raaca soo ma jeedid fahumaa labadaas calaamo markuu sheego wuxuu yidhi fahumaa labadaas calaamo aayataani waa laba calaamo bayinataani oo cadcad oo yustadallu loo daliishado bihimaa labadooda cala tibaaci rajuli qofka sunnada raaca iyo wa calabti daacihi qofka bidcada raaca labadaasaa lagu kala yaqaan warcad soo maa ka waran midkan culummaba rabinba xataa hal qowl ma rabo isagaa irtijaala ka warankaa isaga culummada xaggu iska dhig kuwa jumhuurna ma rabo mid luuqluuqana ma rabo oo xataa mid zalladiisna ma rabo ee mas'alada aayadda inta asagu soo akriyu fiqigaba asagu toos uga qaadana isagoo caami kaas dalaalkiisu waxa weeyaan haddee waa sidii nabigu sheegay sala allahu alayh wasalam ummaddu meeshay ka baadiyooda waa halkaas dalaal waa u waajiba isaga taas war male marka salaatuleylku waa noocaas weeye oo cadad go-an male laakiin sida feecan waana sida aimo badanu baraarujiyeen calaamatu maxamed bin saalix cuthaymiinna sharxulmumtica saasuu ku leeyy wuxuu leey sunnadii nabiga ficil ahaan waxaa cad koob iyo toban saddex iyo toban haadaa axsan saasuu leeyay laakiin wuxuu leey haddii imaamkii ku tujinaya ka badiyo lagu inkiri ma ama qof kaleeto ka badina aad aragto fiiri waa inaad dariiqii culummadu waxay dhihi jireen waa inaad dhahdo sidaasaa laga rabaa ila waa dariiq sawaab oo saxiix oo cad ood ujeedeen wa canhaa caaisha waxaa laga wariy qaalad inay tihi min kulli leyli habeenka dhammaantiis qad awtara rasuululahi rasuulka ilahi witirka waa tukaday sala allahu alayh wasalam habeenka qaybihiisa kala duwan habeenka awalkiisa dhexdiisa aakhirkiisa intaba waa tukadaa nabigu witirka fantahaa wuxuu ku dhammaaday witru witirkiisu ila saxari wakhtiga dambe o aroortiya muttafaqun calayhimaa halkaanu markaa fiiri riwaayadii horena bukhaariy muslim isku waafaqo ku leeyahy riwaayadan dambena bukhariya muslim isku waafaqay marka laakiin halkaas wahmiya xaafidka uga jira oo waxa weeyaan riwaayadda hore muslim bisaa wariyey riwaayadda saddex iyo toban nabigu inuu tukan jiray caddaynaydo saxiix muslimka wey riwaayadan dambe oo habeenka dhammaantiis inuu nabigu witirka tukadayna bukhari muslim aa wariyey marka muttafaqun caleyhi halkaas ficneed ee wahmi weeye xaafidka ku dhacay marka halkaasna maxaan xadiidkaana ka faa'iidaysanay witirka waxa aad tuka kartaa habeenka awalkiisa ceshaha markaad tukataad wita karto marba haddaad salaad ceshaha tukatay waqti waa la gaara waa soo ogaan inta seexato sakda dhexe soo kacdo oo witirka tukato aad seexan kartaa waa labo waxaad kala samayn kartaa habeenka aakhirkiisa inaad tukato laakiin sida u fadliga badan waa habeenka aakhirkiisa waana midii nabigu ku sugnaaday aakhir aakhiru xayaatkiisa oo waxa weeyaan fantahaa witruhu ila saxari marka nabiga sala allahu alay waslam markii dambe waxa weeyaan witirka wuxuu tukan jiray qaybta dambe oo aakhirka sidaasuuna ku dhintay nabiga sala allahu calayh wasalam sida xadiiska abu daawuud uu tusayo waxa weeyaan inta la weydiiyey caa-isho witirka nabiga ay tihi kullu dalika qad facala nabigu intoo dhan waa sameeyey ow tara awala leyli wa wasadahu wa aakhirahu walaakin intaha witruhu xiina maata ila saxari markuu dhimanaayey nabiga sala allahu alay waslm aroortii uu ka dhigan jiray marka labaa laakiin muhiim inaad kala garato oo laba loo kala qaado waana sidii nabiga laga fahmay hadalkiisa sala allahu alay wasalam waxay tahay haddaad ka cabsaydo inaadan soo kicin horaad u tukana witirkaaga haddaadan ku kalsoonayn inaad soo kacaydo ceshaha markaad tukato oo labada ragca raacsido witirkaaga waa lagu darsadaa ama guriga tag ama masaajid joog witirkaaga haddaad shan ragca tukan jirtay haddaad toddoba tukan jirtay haddaad koob iyo toban tukan jirtay adigu un juz waxaa la rabaa xisib go-an inaad iska leedahay maahan haddan wax iskaga dhacdha xisib badanaada aaddaa intood nafta kula xisaabtanto inaad leedahay witirkaaga raacsiyo khalaas haddaad naftaada ku kalsoonta inay soo kacaydana afdalku waa aakhirka afdalku waa aakhirka marka labadana sidaas ayay wax weyn loo kala qaabaa marka axaadiista sunad axaadiista saxiixa la fiiriyo wallahu subxaanaه wa tacala aclam salى اllah وslam وbaarak calى nabiyina mxamed ninaa i furay ay leedahay gabadhaanu markii ciddadii ii dhammaatay oo nin kale aan guursaday uu yidhi kuma aanan furin dee meeshii waxaa loo baahan yahay waa waa i furtay iyo kuma furin waa dacwo waa muddaci iyo muddaca calayhi waxa weeyaan gabadhaan ninkan waa i furay leh markhaatiya laga rabaa asal ila waa isqabeen moogta labadan qof soo maha asalka qoys dhisanay ahaayeenoo laysku ogyahay soomaan ayadaaba qiran inuu horay ay ninkeedu u ahaa waxaa waajiba laba nin oo markhaatiyaalaho caadiliina inay keento gabadhu inuu ninkaasu furay haddii doodu meeshay ka taagan tahay ay tahay waa kuma aanan furin hadday tahay haddee waxa weyan waa ku soo rajciyeysay waa mid kale waa ku soo rajciyeysay hadday tahayna waa sidaan iyaduna waxaa la leeyahay goorma marka uu sheegayo le waa ku rajciyeysay ciddadii maray dhammaatay hadday tahay laba nin oo markhaatiyaalah waa in uu keeno intaan ciddadu dhammaan inuu rajciyeystay hadduusan keenin gabadhaana la dhaarina ciddadeeda inay dhammaatay khalaas warkeeduna waa u dhan yahay wax dambo ka dabahalana ma keeni karto haddii marka waa ku rajciyeystay warku yahayna saasaa loo kala saara wallahu aclam shirkadaan sheer ku lahaa toban kuna ninaan soddon kun ka siistay maribaa baabkaas baab weyn wey baabkan sheerarku laakiin culimmadu aaday uga hadlaan kutubo badanna waa laga alifay waxa weeyaan soddon kun oo lacagah toban kun oo lacaga soddon kun haddii lagu gado riba inay tahay qof walba waa fahma laakiin ninku wuxuu kaa gatay ma toban kun oo lacag aha mase waa sheer kala garo sheerku moogta waa baab kale sheerku waa wax kale shirkaddu ilaa lacag meel iska taalla ma ahan shirkaddu lacag meel iska taalla ma ahan ee shirkaddu waa macna iyo ganacsi iyo waxyaalo kale inay fiilooyin taa dhici karta inay dhagxaan tahay dhici karta shirkaddu waxay ka shaqeydo inay malab tahay marka waxa lagaa gadaayo waa inaad fahamta marka sheerarka la gadaayo lacag lacag lagu gadaayo ma ahan calaa kulli xaal masalada siday ujeeddadu tahay haddaan u raacno waxa weeyaan ganacsiga ninkaanu haystaa laga gadaa ganacsiguna waa shay nacfi leh nacfigaas adiga waxbuu kuugu fadhiyaa qiimuu kuugu fadhiyaa ninkaanuna qiimuu kaaga qaadana marka waa badeeco aad haysatay oo qiimo faa'iidaa lagu saaray shubhana male waana banaanta ee hadday toban kun ahaa laheedoo soddon kun la siisana inay ribo tahay qof walba ogi maahan marka soddon kun iyo toban waxaa laysku gadaa ee waxaa la gadayaa waa intifaac nacfi cad oo la ogyo meeshan ku jira nacfigaasaa lakala gadana adna qiimu kuugu fadhiya qofkuna qiimu kaa siisana waana masale culummadu ay ka hadlaan ashunta in la kala gado karo wallahu aclam weysaqaadka musqusha dhexdeeda waa ansaxayaa waana lagu weyse qaada karaa laakiin bisinka maxaa la samaynaya culimmadu ka hadlaan culimmadu waxay yidhahdaan bisinka waa inaadan kor u akrin oo hoos si qalbiya aad u tiraahdo maadaama xadiidkiisiiba laysku haysto weysaduna waa ansaxaydaa suuliga dhexdiisa adoo qaawan inaad ku weysaysato iyo adoo dhar wata intaba wallahu aclam salaada ciidda ma waajiba masale khilaafiya waana noo imaan doontaa insha allahu marka inuusan qofku ka tegin ayaa wanaagsan laakiin xadiidkii aan haddaba soo sheegnay ee cubaydulaahi waa dalxat bn cubaydilaahi aan rabaa nabiga sala allahu alay slam ninaa u yimid ninkaas oo ku yidhi oo nabiga weydiiyey islaamnimada markaasuu ku yidhi khamsun fi lyowmi waleyla habeenkii iyo maalinkii waxaa lagaa rabaa waajib kugu ah shan salaadood markaasuu yidhi hal calaya hayruhaa salaad kale ma laygu leeyahay markaasuu nabigu yidhi laa ilaa an tadawaca jamaahiiru ahlicilmi waxay xadiidkaas u daliishadeen salaad kaloo joogtaa oo waajiba inaysan jirin ilaa xaalad goonihu inay keento maahane laakiin culimmada gobol ku tageen waa jiraan inay waajib tahay oo haddee xataa gabdhihii aan tukayn oo xaydka qabaa la yidhaha soo bixiyo ha yimaadeen meesha lagu tukanaa marka waana shicaar weyn marka calaa kulli xaal qofku inuusan ka tegina wanaagsan allahu aclam
الله أكبر